Waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo iyo weliba ayaa bilaawday ee olole bulshada lakaga wacyigeliyo inay qeybiinku u aadaan nadaafadda iyo bilicda magaalada gaar ahaan goobo biyo mareennada dhowaan la ku dhisay magaalada baydhaba si iyonan hirinna dhibaato caafimaadna ku dhalana waxaana ku mid ah shacabka magaalada baydhabo ayaa hadhawaayeen inay qaadeen awaamiirta waaxda nadaafadda degmada iyoona sheegeen in ilaalinta nadaafadda iyo tahtoo muqadas ee ada nadaafad yawanin bilaawti adonka yaraan hal isbuu amal yawanin socota hortaana qashin lehaadasi walna ganahay marmar marmar ad waxyaala badan laga kulmaanay laakiin alxamdulillah hamiinadaan keedaan ka roysani qashankii hatu wal marka jaraan gudateeda hata nadiifu hortaana hata walnin hagaay shaqo badan alxamdulillah maylana ka faraxsana kunjeer eedeeda la boqol kiiba boqol farax ka faraxsana mana eedaan mahadsantiingaa salaana tangal may waa hay ka dadaaloy nadaafadda faydhowrka manaa ani oo hataa hobo nadaafad hoba luwaay may waa noolol noolol humi kooyas jiri kooye markan ani laka dadaalo oo jidka iyo meelo godateeda iyo ido horteeda iyo ani laka dadaalo jidka leeme laakiin isa naftiin meel lasin kufada inay xaafadona galaan xaafado meelo oo qashin iyo wali yaalan may yaa isku jaro kora kulley naxmar jire may lare nadaafadda iimaanka barsheeg waaye fayadhoorka macnaha saada qashanka iyo hadda nadaafadda magaalada hadda sidan ku socota beledka onodka eed iyadaan ka mahadsantiin eed eedaan ka mahadsantiin boqolkiiba boqol nadaafadina hadda macnaha hamiinadan si toosaa laynka shaqeeyahay markaan taasna kulley maamulka ka mahadsan marka kulley intuuna hadduuna aragni sannadaa masaan hoyloon socota maasha allah markii hore kanaalka biyo buuhi jiray dhiqi buuhi jirtay wasaqiyo xisji badaa dareero jari marka unamay lahaynay macnaha usa nidaamkan seexaladii hataan iyadaana ka dartay alxamdulilah dowladdan kama hadsan hadda nidaamyada eed iyadaan faylata eed iyadaan faylata haa macnaha nadaafadda boqolkiiba boqol inay waa laku bedel horta iyadaa leenbaahanye macnaha wal haddii bilaawdaan inay hor layn sii kordhiyo yaa iyad hortan faylla caafimaadkana kulley walan baahanye usuunayla lagama maarma waayo qofka baniaadanka caafimaadaan baahanye oo maan baahanya macnaha faydhoorka inay nadaafadda eed laynku shaqeeya un baahanye haddii nadaafad laynku shaqayna waaba may kuway hore macnaha wasaqyo badan iyo cudurro badan iyo dhibaato badan baa ina dhiyeeda suurtagal leh marka boqolkiiba boqol iidan kama hasantiin inay macnaha nadaafadna lagu shaqeeya caafimaadkana inuu laka dadaalo oo isina boqolkiiba boqol la kordhiyo idan layn baahanya inay caafimaadka boqolkiiba boqol eed laynka dadaala macnaha shacabka haddii caafimaad ban qabna dhibaatadiisa eedaa zaa'id badan kooyaasa magaaladana bilicdii may muuji kore haddii wasaqyada laamiga laku qaado kanaalada laku biyo xaafado wasaqyada kumuuqa macnaha laku dheeraya may waha in lacmar lah jira cudurka boqolkiiba boqolala la dagaalame agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada baydhaba ayaa ku hormeeray suuqada magaalada baydhabo gaar ahaan meelo shaqaalaha waaxda faydhowrka ololaha nadaafadeed iyo kuwadaana usoona meelo warbaahinta kula hadal iyo anka baaqi bulshada inay ku qeyb qaadaana sidii nadaafadda iyon ku shaqeeyi lahaayeena
maybaa kormeerana guud ahaan wadooyinka magaalada baydhabo yaqoo howlo shaqo iyo kuwidan tiimka shaqaalaha waaxda caafimaadka faydhowrka dowladda hoose degmada baydhabo kuwaas oo ah haani oo wacyigelinta ka shaqeeya yageeka kormeerane guud ahaan wadooyinka oo hadda diblandhisay oo casriga ah yaa kormeerka hayni sisin ogtiinba guud ahaan waaxda caafimaadka markasta ma inteeginta ilaalinta iyo isheeg badqabka bulshada magaalada baydhaba mar kasta waaxda ma sameeyase ololo nadaafadeed oo hamiingi maalinba ah taas oo yeelanku danleey inta bilicda magaalada diblahankanaga sidoo kale ma sameeyaana wallanka soo wacyigelin oo bulshada wacyigood korlanka qaado ahamiyadda nadaafadda eelata inti lankasta isla ogeysi mise ogaad geekana tiimkaasaha kormeerani maha aragnahay bulsho badan oo ka faraxsan adeegyada dawladda iyo qoobdaasa ku faraxsan sidoo kale lankasto muwaadin ena unu ka jaaniskan ka faa'iidaysadaana may baan sheeganaha intii oo qayb ka naqadan ilaalinta guud ahaan bilicda magaalada baydhaba oo lankasta oo muwaadin oo deegaankan degan ama ka ganacsado us ahamiyad gooniyan lata sababtoo haddii magaalada si kasta landhis laamo kasta la saar guri kasta misdaba kasta la teega hobye nadaafadan la hayna iidan dhib badanta may rajeyna lankasta intiisu la shaqeeya waaxda caafimaadka faydhowrka dowladda hoose degmada baydhabo oo markasta inteegan qaadowka iyo ilaalinta bilicda magaalada baydhabo inta qashin yaqaada guud ahaan suuqyada een wadooyinka dadka dukaamanka wadooyinka leh iyo guryaha wadooyinka leh waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada baydhabo ayaa dadaalanka jarta sidii guud ahaanba magaaladan ka sameeyey fadeen wacyigelin ka saabsan in bulshada iyo ilaaliyana nadaafada iyo bilicda magaalada